You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
inaa lilah wa inaa ilayh raajicuun waa musiibo culus waa musiibo aad iyo aad iyo aad naxdin u leh ee weli ma dhicin dad tukanayo oo salaad u tukana ilaahay u baryayo o tukanaya in dhiig loogu bedelo oo yacni noloshoodii la jaro waa wax aada iyo aad bini aadnimada ku xun xooluhu xataa ma sameeyaan caqli hadday lahan lahayd ma sameeyeen laakiin bini aadam jir bini aadam leh ayaa dadkii sidaa u galay marka inaa lilah wa inaa ilayh raajicuun kama badin karno waa gartay eh, dabcan eh, new zealand iyo australia waa laba dalo isku dhow waa laba dalo waxyaalo badan wadaaga Eh, dhacdadaasu saameyn ma ku yeelan kartaa bay kula tahay eh, australia iyo muslimiinta halkan degan
way ku yeelan kartaa raad way ku yeelan kartaa sababtoo ah eh, sida la sheegayo ninka maskaxda u ahaa eh, bahalladan eh, de- de- laayay dadka muslimiinta ee tukanaya waa australiana lagu sheegay ilaa haddeer inuu australian ahaa lagu sheegay oo uu isdiyaarinayay labadii sano hadda u dambeysay oo nacayb iyo argagax iyo ummadda inuu waxaanoo kale u keeno waa wax uu ku fikerayo sida miidyuhu sheegayo marka muslimiinta waxa way ku yeelanaysaa waa waa raad way ku yeelanaysaa ee laakiin mar walba waxaan ka digaynaa doqon lama noqdo ee dadka waxaa loo baahan yahay inay iyagu is-ilaaliyaan masaajidooda ay ku tukanayaan ilaashadaan ee anigu hadda waxaan xasuustaa laba sano saddex afar sano shan sano waqti laga joogo masaajid canada ku yaallo iyo dadkii oo tukanaya in la xabadeeyey oo lagu dilay dad badan maalintaasaan waxaan masaajidkayga waxaan ku yidhi war salaad kastaba waa inaad u samaysaan dad idin taagan dibadda oo idin ilaaliya oo wixii soo gelaya sababta waa run oo qofku markuu tukanayo masaajid ku fadhiya wax dibadda u taagan oo e- e- e- e- e- amnigooda iyo nabadooda ku fikerayo ma jiro muslimiintu waa dad seexday weye waan ka xumahay runta arrintaas maalinna casharka ma qaataan waxaan hadda dhacay waa loo jeedaa maalinna ma yidhaahdaan war sidaan aan wax ka bedelno marka marka waxaan sidee ku bay asturnayaa- sidee bay isu ilaaliyaan baad leedahay eh, sheekh ciise muslimiintu waxay isu ilaalin karaan masaajidkay ku tukanayaan waa inuu dad jiraa oo u qaabilsan inay tukadaan inay inay inay dadka ilaaliyaan oo wixii imaanaya ay ka warhayaan oo ay ay ku xiran yihiin booliska iyo ay- nidaam saasa inuu jiro wey laakiin waan ka xumaa muslimiintu maskaxdooda ma soo marayso wax maskaxdooda soo gelaya ma aha marka dadka tukanaya masaajidka qaarkood inay banaanka istaagaan mise waxaa ka wadaa eh, waardiyayaal security gaar oo la shaqaaleeyey dad la shaqaaleeyo inay hadday muslimiinta dhibaat ku waxa waa lacagtiiba haddana ku adkaanaysa dad la shaqaaleeyo haddii la waayo waa inay muslimiinta laftigooda jimcadooda intay ka tagaan hadhow duhurkooda tukadaan iyagu ay meesha ilaashadaan leanna wax ka weyn baa la samaynayaa oo la qabanayaa marka muslimka inuu ka tashto arrintaas oo uu war ka leeyahay waa waxaad u fiican waa garta dowladda australia waa ka hadashay eh, ra-iisul wasaaruhu waa uu ka hadlay Eh, maxaad ku dhihi lahayd dowladda australia
dowladda australia iyo new zealand labada waxaan ku dhihi lahaa nimanka waxaan geystay ma aha violence iyaga hadda kelmada isticmaaleen waa violence violence waxaa la yidhaahdaa eh, af soomaaliga waa un eh, eh, xoog xoog baa la isticmaalay xoog le ma isticmaalin waxaa la isticmaalay terrorism baa la isticmaalay ummad nabad ay ku tukanaysa oo masaajidooda fadhiya ayaa ar- la argagixiyey marka terrorism waa inay yidhaahdaan hadday terrorism oran waayaan dee fa- fa- far baa ku mudan ugu dambeynta eh, shacabka halkan degana ku dhegeysanayo reer australia oo muslimiinta ah oo soomaalidu ku jirta maxaad eh, ku ku dhihi lahayd kula talin lahayd Em, waxaan kula talinayaa eh, dadkayga soomaalida ah gaar ahaan waxaan kula talinayaa in weliba gabdhaha gabdhaha laga warhayo markay suuqyada tegayaan iyo markay magaalada u baxayaan iyo inaan keligood lagu seedin ragga waa inay xil iska saaraan da- waa inay da- daqiiqa daqiiqado ay taleefonka u haystaan oo ay ka warqabaan siibal sababtoo ah haweenka weeye waxaa muuqda oo la garanayaa inay islaam yihiin taxadar gaar ah hala sameeyo yaanan la biqin baqdintu waa arinta ugu xun weeye qof walbaba isagoo arintiisa ku jira oo hawlihiisa wata taxadarna ha sameeyo waxdaruu uu yiri nabiga caleyh salatu salaam taxadira oo weligeen feejignaada sbs.com.au